magaalada muqdisho weliba uuse ka furmay shirweydiga adkaysado kacafooyinka soomaaliya kana nagaday kacaasuna ee qaban qaabaday hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka ee soodma weliba shirka ku qeyb galay wasiirada walbarashada arrimaha gudaha qoyska iyo horumarinta xuquuqul insaanka gudoomiye hay-adda maaraynta hoggaanka jaamacadda muqdisho culmaudiin iyo mas-uuliyiin kala gudoomiyigai hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka ee soodma maxamuud maalin cabdulle iyo weliba uuse faahfaahayay walyaabaha lagu ka hadlo waa shirkan annagoo ka duulayno in xal cilmi ku dhisan loo helo aafooyinka ay hay-adda sodma iyo jaamacadda muqdisho oo ka mid ah jaamacadaha dalka oo hormuudka ka ah isa kaasanayaan qabanqaabinta shirkan iyadoo si cilmiyeysan loo soo bandhigi doono daraasado iyo cilmi baarisyo ay soo jeedinayaan khubaro iyo aqoon-yahano soomaaliyeed shirkan oo socon doona laba maalmood waxaa lagu soo bandhigi doonaa cilmi baaris iyo doodo cilmiyeed oo diiradda lagu saarayo tallaabooyinka ugu habboon ee lagu xaqiijin karo sidii loo heli lahaa bulsho adkaysi u leh aafooyinka soo nonoqday shirkan oo aan qorshaynay inuu noqdo madal sanadla ah iyadoo lagu talagalay laguna soo bandhigi hal abuuryo iyo hindise cilmiye baarisyo aqoon-yahanada soomaaliyeed iyaga oo isdhaafsanayo khibrado iyo aqoon ay u leeyihiin siyaabaha ugu habboon ee looga hortigi karo loona samayn karo bulsho u adkaysi leh islamarkaana loo yareyn karo khataraha musiibooyinka kusoo noqday dalkeenna wasiirka wasaaradda qoyska xuquuqul insaanka xukuumadda federaalk soomaaliya bashiir maxamed jaamac iyo wasiirka walbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya oo dhunisha ku hadleen hay-adda soodmo ka amaani dadaalkii ankajaarta ku horsadooka masiibooyinka haddii marka muxuu ahaa wasaaradda iyadu waa wasaaradda runtii cilmi baaristaan maanta ku socoto waa wasaaradda ay hay-addu u raadinayso in muxuu ahaa dhibaatooyinka bulshada iyo qoyska haysta xal loogu raadiyo aada iyo aad baan marka uga mahad celinayna fikirkaas toosan oo iyo caqliyadaas wanaagsan ee soo korortay ee ah mid wax badan la sugayey oo ah in aqoonta laga raadiyo xal uhelida mashaakil mashaakilka jira mararka qaarna waxaan soo jeedinay codkiinana aan ku biirinaya in miisaaniyadda qaranka iyo canshuurta dalkaba qayb ka mid a loo qoondeeyo maaraynta musiibooyinka loo qoondeeyo marka arintaana waxaan rajaynayaa khubrada waxdarsiisa inay aada iyo aada ugu daraan bal si qoto dheerna ay u darsaan sidee maaraynta musiibooyinka loogu heli karaa dhaqaale loogu heli karaa iyo halkuu ka imaanaya maadaama jaamacadda muqdishona qayb ay ka tahay waxaan aada iyo aada u rajaynayaa in arinta ku saabsan aqoonta maaraynta musiibooyinka iyo ka hortagoodaba maaraynta keliya ma aha in iyaduna ay ka mid noqoto waxyaabaha la darsay gudoomiyaha ururka jaamacadaha brofesor bidey iyo sheekh cabdulxayo kumude olmawdiinka soomaaliyeed ee ku qeyb galiyay kulanka iyana sidoo kale hadalka jeedi shirkan adkaysadowka aafooyinka barnaamijka aafooyinka dalkeenna aada ugu soo laalaabtay ee dhibaatada ku ah midda dabiiciga iyo midda mataqaana maanmeydka intaba sidii looga hortegi lahaa waxna looga qaban lahaa haddaana midooda jaamacada soomaaliyeed waxaan ballan qaaday in haddii alla idmo inaan mataqaanaa wax allaa wixii ka soo bax meeshaas inaan qaybaan ka noqonno kana qaybgeli doono barnaamijyada dambe soo socda ay soo abaabuli doonaan hay-adda oo si mataqaanaa bahda waxbarashadu ay qayb uga noqoto sidii dhibaatadaasi dalkeenna looga badbaadin lahaa abaar uma adkaysan karnee aan ilaahay ka cabsanno aan iswaraysanno waxa dhibaatada keenay sida qur-aankaba ilaahay noogu tilmaamay walamaa asaabatkum musiibatun qad asabtum milayha qultum annaa haada waxaa is tiraadeen arrintan xaggay ka socotaa qul huwa min cindi anfusikum agtiinna ayay ka socotaa haddaad wanaagsanaataanna waad noolaanaysaan oo ficnaanaysaan haddaad diiddaanna sidii xoolihii ama geeli dhihi jiri ragaadku isku fogeeyaa ayaa la isku sii fogeynayaa maalintaal waxaa colaado sokeeye oo qabaa'ila ayaa la isku abaabulayaa rag iyo haween ayaa horboodaya odayaal waayeelle ah oo cimri jooga ayaa colaado hurinaaya kadibna waxaa la rabaa markaa in barwaaqo iyo raynrayn la helo waa waxaan iskeenaynin shirweyneya waliba lanku danlayaa in la kaxooji iskaashiga iyo wada shaqaynta idaha dowladda ururada caalamiga eh iyo khubrada silan hormari awoodo dalka ee adkaysadowka afooyinka